Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Jubbaland oo ay weheliyaan xubno ka tirsan Golaha Wakiilada Jubbaland ayaa tababar lagu baranayo kobcinta ganacsiyada yaryar ugu soo xiray magaalada Kismaayo sagaashan qof oo laga soo kala xulay shan tuulo oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Kismaayo. Tababarkan oo lagu baranayo kobcinta ganacsiyada yaryar ayaa muddo lix maalmood ah waxa uu u socday sagaashan ruux oo laga soo kala xulay shan tuulo oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Kismaayo dib u dejinta loogu sameeyey qaarkood dadkii ay saameysay abaarta iyo sidoo kale fatahaadii El Niino. Ugu horreyn qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay kana faa'iidaystay tababarka ee lahaa ganacsiyada yaryar ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ka faa'iideen.
waxa faraha badan ee ka faa'iidna waxaa ka mid ah ganacsiga guulaystay siduu ku guulaysto iyo ganacsiga fashilmay siduu ku fashilmo marka waxaan een, wax badan ayaan kala faa'iidnay oo kala tegaynaa meesha kolley waxaan u malaynayaa maalinkii arbacada aan imanaya in iyo maanta wax weyn baa u dhexeeya dadka meesha imaanhaya soomaalidu waxay tidhaahdaa maalkaadoo yar maankii walaalkaada lagu qabtaa micnaha aqliga walaalkaada lagu qabtaa faa'iido badan baan ka helnay meeshaas waxaa nala baray sida lacagaha loo keedsado sida caqabadii hadday kugu timaado aada u xallin lahayd Eh, ilaahay waa kuu roon yahay waxyaalo badan baa meeshaas aan aan nooga soo baxay marka waxay ahayd fikrad naga maqneed oo nagu soo siiyaaday annagu waanu iska ordaynay kaalay wax qabo umbaan umbaanu lahayn ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland idris xasan maxamuud ayaa ka hadlay ahmiyadda uu tababarkan u lahaa ka qaybgalayaasha haddaan nahay wasaaradda een, ganacsiga iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladdaba oo xildhibaanada ugu horeeyaan inaan idinku dhiirigelinno een, iyo xiritaanka lixdii maalmood tababarka meesha aad ku qaadateen inaan idiin soo xirno een, idinkuna dhiirigelinno ganacsigiina iyo inaad sii horumarisaan tababarka laydin siiyey waxay ma- ujeeddadiisu tahay inaad ganacsigiina ku horumarisaan sababta tababarka laydin siinay maxaa waaye in xirfadda halkaan ku barateen aad u adeegsataan ganacsigiina iyo meheradihiina si meheradahaas u noqdaan meherado taabagala oo guulaysta